kuwaan waxaan tacsiinayaa dadkii shalay meeshaan dhibaatada ku soo gaartay ay aragixisadu ku beegsadeen ilaahay inta dhibantay haw naxariisto inta daawacaana ilaahay hau kawadhayo oo caafimaad degdega ha siiyo marka labaad waxaan u mahadcelinayaa maamulka doorashada gudoomiyaha xubnaha howlwadeennada dhammaantood waan u mahadcelinayaa shaqada wanaagsan iyo wakhtiga ay geliyeen sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa martisharafka xildhibaanada labada aqal saaxiibbada ee ka yimid safar dheer soo galay ee maanta inay joogaan markhaati inay ka noqdaan u yimid ayagana si gaaraan u mahadcelinayaa waxaan rabaa halkan inaan ka idhaahdo laba kelmadood mid aniga igu saabsan iyo mid ragga soo socdo hadda bannaanka taagoo soo geli doono ku saabsan doorashooyinkii dalka ka dhacay koleyda inta aniga garaadkayga soo gaari karta waa doorashadii carto iyo wixii ka dambeeyey tii carta un baanan joogin inta kale waa dhex taagnaa hadba sidaan ku dhex taagnaaba laakiin mar aniga lii codaynaya tana ay ugu horeysa marka tan waxaan ka arkay tan waxaan ka arkaan rabaa inaan u sheego qolooyin kaloo soo socdo marka nin xoolo dhaqanaya waxaa la yidhi sheekh intuu tagu yidhi i ducee marka uu duceeyey wuxuu yidhi xoolaha kuu barakoobi doona abaartu waa ka baxaysaa marka ninkii intuusan abaartii ka bixin baa calool xanuun badanaa ku dhacay aad buu u shumay shubankii kabacdi baa xoolihii u barakoobeen marka marka nin baa u yimid oo wuxuu yidhi nin sheekhan ka ducaystaan rabaaye shii khibil baa u socdaa warkaas shubanaa ka horreeya ha u tegin uu yidhi marka doorasho dadban shuban baa ka horreeya loo adkaysta intaa markii laga soo tago waxaan ilaahay ka rajaynayaa in xildhibaannimadan ay noqoto mid si saxa u matasha dadka uu matalo ee tirsigeedu yahay eber siddeetan iyo lix wuxuu noqon doonaa mid matalo beledweyne wuxuu noqon doonaa mid matalo hiiraan wuxuu noqon doonaa mid matala hirshabeelle wuxuu noqon doonaa mid matala soomaaliya intaasba waa loogu adeegi doonaa walaashay tarji maxamed diiriyaa taagan halkan marka mar labaad iyo mar saddexaad sida loogu soo noqdana ayadaan ka baran doonaa waana mahadsantihiin